wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqday ciidamo booliisa loo samayn doono deegaanka ol oo kamid a deegaanada hoostaga degmada cabada gobolka galgaduud taasoo qayb ka ah dadaalada ee wasaaradda ugu jirto si lagu xasiliyo deegaanada fogfog ee gobolka iyo xoojinta amniga bulshada rayidka ah ee deegaanada galmudug agaasimaha guud wasaaradda amniga galmudug ayaa yeeshay in qorshahan uu qayb ka yahay barnaamijyo ballaaran oo lagu dhisayo ciidamo booliisa tulooyin ay kamid tahay deegaanka olol ee gobolka galgaduud oo looga leeyahay in kor lagu qaado sugidda amniga iyo sidoo kale kala dambeynta deegaanada galmudug haddaba waa kan agaasimaha ruaasi ka hadlayey wasaaradda amniga galmudug waxaan hore noogu socday in aan aan aan ciidan meeshan laga hagaajiyo oo taliyuhu sheegay in dhowr mar la waayey laakiin aan ognahay inuu dhisan yahay laba qol iyo derbigiiyo wareegsan oo saldhiggii meel magac ah waxaan ku dadaalaynaa maadaama meeshaanu ay u tahay saldhig ama ay u tahay shantraal ay u tahay magaalooyinka hadda la sheegay sida xanambuure ama cadaado caabuduwaaq dhuusamareeb xeraale gurceel jid shantraala oo soo wada maro u yahay waxaana laga rabaa in aan si wada jira u wada shaqayno oo xitaa in wax uun lasii bilaabo inta laga gaarayo xitaa askarta nambarin iyo boolis saxa inta laga dhigaayo xitaa inaad inta dad noo keentaan aan dadkaas xitaa tababar baysiga siino meeshaan maadaama ay shantraal tahayna aadna muhiim u tahay xildhibaan cabdiqaadir barajuun oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in wasaaradda amniga ay ciidan booliiska geyso deegaanka ole si looga hortago faalal kala diyaamna ku ee deegaanadaasi ka dhaca midda amniga oo midda ugu culus amniga waxaan si gaar ah bulshada reer ole uga codsolahay inay meeshaan ahaato meel nabad ah nabadda loo soo aado qof fidna wadaanu meeshaan soo istaagin cid alle ciddii fidna wadaa haddaan liska ogaakaan shanteen likaan ordan naga tain la yirahdo le ord meeshaad aad iyo aad deegaankaana ay seef ahaado middaas waxaan rabaa inaan reer uul ka codsado agaasimaha guud iyo taliyaha booliskana waxaa saaray inay meeshaan keenaan ciidankii ciidanka hadda heesata oo niilo gudbiya soo celiya meeshaan keen in halkaa ciidan keentaan waa qasab maxaa yeele meesha waa shan talaal shan talaalku qorshahan ayaa imaanaya xilliga galmudug ay ku jirto dadaalo lagu ballaarinayo adeegyada dowladeed ee ka baxsan xarimaha magaalooyinka waaweyn ee galmudug iyadoo diiradda la saarayo amniga cadaaladda iyo sidoo kale dib heshiinta bulshada reer galmudug